assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu subax wanaagsan kusoo dhawaada warka subaxnimo ee raadiyaha dala socon qodobada saaka ugu waaweynna waxaa ka mid ah xasan sheekh maxamuud oo marka loo doortay madaxweynaha cusub ee jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya doorasho ka dhacday magaalada muqdisho sidee ayay u dhacday doorashada madaxweynaha soomaaliya oo markaa xalay ka dhacday muqdisho madaxweyne farmaajo uu hambeliyey walaalkiis xasan sheekh maxamuud oo loo doortay xilka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya dabadbaxyo ballaaran oo lagu soo dhaweynayo madaxweynaha la doortay ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ka socda degmooyin ka mid a gobolka banaadir barnaanbax lagu taageerayo guusha madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo xalay ka dhacay magaalada gaalkacyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo soo dhaweeyay doorashada madaxweynaha oo ka dhacday muqdisho madaxda maamul goboleed dalka oo siyaabooyin kala duwan uga hadlay doorashada madaxweynaha soomaaliya oo xalay ka dhacday magaalada muqdisho
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega trie g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega trie g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
ismaqal wanaagsan saaxiibyaal waa subaxnimo isniinaha taariikhdan waxa ay ku beegan tahay lix iyo tobanka bisha shanaad ee may sanadka laba kun laba iyo labaatan kusoo dhawaada qodobadii aada maqasheen oo faahfaahsan haddii aan ku bilaabno xasan sheekh maxamuud ayaa mar kale loo doortay madaxweynaha cusub ee soomaaliya muddada afarta sane ee soo socota kadib doorasho qadatay in ka badan toban saac oo ka dhacday magaalada muqdisho xasan sheekh maxamuud ayaa wareegii saddexaad ee doorashada kaga adkaaday maxamed cabdulaahi farmaajo oo ah madaxweynihii hore markaasi kursigii ku fadhiyey tirada guud ee codeysay ayaa ahayd saddex boqol todobaiyo labaatan cod xasan sheekh maxamuud ayaana helay laba boqol iyo afar iyo toban cod halka maxamed cabdulaahi farmaajo asna uu helay boqol iyo toban cod waxaana hallaabay saddex cod sida uu ku dhawaaqay gudoomiyaha guddiga oo gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka ee soomaaliya sheekada madoobe xasan sheekh maxamuud ayaa horey madaxweyne ugu soo noqday soomaaliya laba kun labaiyo toban ilaa iyo laba kun todoba iyo toban markaas oo maxamed cabdulaahi farmaajo uu kaga adkaaday doorasho dhacday todobadii toddobadii febraayo laba kun toddoba iyo toban dhinaca kale haddaba warbixintan soo socota waxaa ku eegeysa waryaheena faadimo cabdiqaadir xadan faadimo cabdiqaadir xasan sida ay markaas doorashada xalay u dhacday iyo guusha iyo sida markaas dhinacyadu ay ugu loolameen waxaan ku dhaaranayaa magaca ilaahay waxaan ku dhaaranayaa magaca ilaahay inaan xilkayga u gudanayo inaan dalkayga xilkayga u gudanayo inaan xilkayga u gudanayo si daacad ah halkan ayaa lagu soo gabagabeeyey doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya doorashadii ka dhacday halkan waxay ahayd mid taariikh gooni ah xambaarsaneed waxaana markaasi mid la mid ah ee sidaanoo kale horey doorashooyinkii loogu qabanayay tanadan afisiyoni ee waxaa markaasi ku loolamayey dhowr musharax iyadoona ee musharaxiintii ugu dambeeyey ee wareegga ugu dambeeyey ku loolamaya ay ahaayeen xasan sheekh iyo maxamed cabdulaahi farmaajo halka caawa sidoo kale doorashadii ka dhacday halkan ee doorashadii horey teenadan ugu dhacdayse waxba ugu gedisneen waxaa wareeggii ugu dambeeyey ku loolamayey ee maxamed cabdulaahi farmaajo iyo xasan sheekh maxamuud xasan sheekh maxamuud ayaa noqday mar kale in dib loogu doorto madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xilka ayuuna markaasi kala wareegay madaxweynihii isaga ka horreeyey ee maxamed cabdulaahi farmaajo xildhibaanadii labada gole ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa ku sugnaa waxaana sidoo kale korjoogto ka ahaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda xubno ka mid ah beesha caalamka ururada bulshada reydka iyo madaxda maamul goboleedyada doorashadan waxay ahayd mid in badan soo cagajeebtamaysay balse halkan ayaa lagu soo gebagabeeyey caawa oo waxaa markaasi hogaanka madaxweynenimo ee dalkan qabtay xasan sheekh maxamuud oo mar kale dib loo doortay haddaba waxaad iisoo gudbin doonaa ugu horeyn natiijada ay markaasi musharaxiintii tartamayey ay ku guulaysteen ee ahaa xasan sheekh iyo maxamed cabdulaahi farmaajo waxaana ku dhawaaqaya guddoonka golaha shacabka shaada madoobe musharax xasan sheekh maxamuud laba boqol toban iyo afar cod ayuu helay saddex cod waa halaaqay codayntii loo fadhiyey madaxweynaha madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya waxaa ku guulaystay mudane mudane xasan maxamuud xasan sheekh maxamuud ayaa ku guulaystay
wixii intaasi ka dambeeyey waxaa halkan lagu dhaariyey madaxweynaha cusub ee dib loo doortay ee xasan sheekh maxamuud waxaan ku dhaaranayaa magaca ilaahay waxaan ku dhaaranayaa magaca ilaahay inaan xilkayga u gudanayo inaan dalkayga xilkayga u gudanayo inaan xilkayga u gudanayo si daacad ah si si daacad ah oo danta dalka oo danta dalka dadka dadka iyo diinta ku jirto maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa doorashadii markii ay dhammaatay warfidiyeenka la hadlay isagoona madaxweynaha xilka uu ku wareejiyey alla ugu baryey inuu shaqada markaasi u fududeeyo islamarkaana waxa uu xusay inuu la shaqayn doono
doorashadii soo socotay muddo caawa waxaan rabaa halkan inaan kusoo dhaweeyo walaalkay walaalkay madaxweynaha cusub xasan sheekh oo aan leeyahay hambalyo ilaahay waxaan uga baryaynaa in hawshaan dhibka badan uu ilaahay u sahlo hawl aad iyo aad u adag weeye wax sahlan maaha kulligeen aan ilaahay u barayno inuu hawshaan u fuudeeyo annagana waxaan u muujinaynaa kulligeenba solidarity wada shaqayn xasan sheekh maxmuud madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ee dib loo doortay oo dhankiisa hadlay ayaa xildhibaanada golaha shacabka kaga mahadceliyey sida ay cod u siiyeen islamarkaana waxa uu xusay in wixii hadda ka dambeeya ay ka shaqayn doonaan horumarka soomaaliya dadka soomaaliyeed dhammaan waxaan leeyahay waa mahadsantihiin intii sabab u noqotay in maanta meeshaan la soo gaaro dhammaantiin waa mahadsantihiin madaxweynuhuna waa ku mahadsan yahay in asla maanta halkan wuu garab taagan yahay sidii aan marar badan oo hore ku celiyey dalkeennu wuxuu u baahan yahay inaan hore u soconno inaan dib u noqonno uma baahna gocasho uma baahna tabyo uma baahna waxaan u baahannahay wixii wixii jira wixii jira ee tabasho ah mustawo kasta hala ekaadeene inaan daaweyno sidii aan maalmo dhoweyto markii aan iclaaminayay murashaxnimadeyda habeendood aan ka dhawaajiyey iska aarsi ma jiro isdabagal maxaanku yidhaahdaa ku salaysan siyaasad ma jiriyo dalkaani qawaaniin ku filan uu leeyahay haddii wax isbedela iyo wax lagu kala duwan yahay ay yimaadaan qawaaniinta ayaan la tiigsan doonaa ilaahay idankiis faadumo cabduqaadireed ee tv-ga dalsan teendhada afisiyoone muqdisho wayayiga faadumo cabduqaadir xasan aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay warbixintaas iyo sida ay u dhacday sida loo kala guuleystay iyo khudbadaha madaxda markaasi iskaga kala dambeysay xilka isla wararka arrimahaasi doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya aan kugu jirnay xalay uu kusoo baxay xasan sheekh maxamuud banaanbax lagu taageeraya guusha madaxweyne xasan sheekh ayaa waxa ay markaas lagu qabtay meelo badan oo kamid ah guud ahaanba dalka haddii aan ku horumarno qeybaha meelaha ugu horeeya dhankan iyo taalada darjirka daasoon ayaan ku horumaraynaa waryahayna waa kan oo inoo soo jeedinaya maxamed cabdi xasan iidle
waayahay daawadayaal waxaan joognaa qaybo ka mid a magaalada muqdisho saan hore idinkugu sheegnay magaalada waxaa ka soconaya dabaaldegyo kala duwan oo lagu soo dhoweynayo madaxweynaha la doortay ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud qaar ka mid a dadka isu soo baxay oo isugu jira rag iyo dumar dhallinyaro ayaan halkan kula kulmaynaa innagoo weydiin doona bal aragtidooda ku aadan doorashada caawa ka dhacday magaalada muqdisho soo dhowo walaal magacaaga igu bilaaw bal iiga warran sababta u soo baxday waa dhawaay waxaa u soo baxay xasan sheekh inaa taageero taageero weyn aa ahay caawa dareenkeyga lama soo koobi karo caawa dhan saa u ordaayo waa daalo wallaahi waa gartay marka maxaad is leedahay madaxweynaha cusub isbeddel waa uu samayn karaa wallaahi wax badan inoo bedeli doona aaminsanahay insha allah
waa gartay
waxqabad fiican aa ka rajaynaynaa waayahay aad baad u mahadsan tahay ee, uma- soo dhowow walaal ee, iigu bilow magacaaga ee, magacaaga iigu bilow ee, bal ii waran bismillah een magacaygu waa maxamed ukar macalin runtii da- een, dagaalkan hadda ma soo bilaabanin labada kun sideed ogaa soo bilaabanay kuusheedana cawadaa miro dhalinay madaxweyne xasan waxaan ka sugaynaa hadal hees ka ahaay een, qabiilo kala dhammaystiro iyo tii labaadoo ahayd soomaaliya heshiisa iyo dunidoo heshiisa laah marka waxaan rajaynayaa inay guul ku dhammaato insha allah shucuurteedan aad ay u kacsan tahay xashi maxmed guul waa mahadsan tahay Ee, haye ee, soo dhowow magacaaga iigu bilaaw Ee, صباح محمد حسن علي لها waxaan halkan uga- waxaan halkan baaq u dirayaa madaxweynaha xasan sheikh aan maxay ahayd aan si aad weyn aan u taageeraya inuu jidadka noo furo waddooyinka dhan waa xiran yihiin inuu wax noo qabto inuu ilmaha wax noo taro waa caawa shucuurteen waxay u kacsan tahay adi madaxaada u soo baxnay marka madaxweyne waa ku faraxsanaa maadaama aa ku guulaysatay shucuurteeda way kacsan tahay ma qiyaasi karo haddana abtigay macaanaa tahay guulaa kuu rajeena xasan shiikh kuwaas waxayaan qaar kamid ah shacabka magaalada muqdisho oo dareenkooda ka helay dhinaca kale magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug maxamed cabdulaahi siidi wariyaha halkaasi noogu soo diray warbixinada ayaa microfonka la dhex qaaday shacabka oo iskugu soo baxay isuna dhaweeyey madaxweynaha la doortay ee xasan sheekh maxamuud jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya
kadib guushii wakhtiga dheer la sugayay islamarkaana uu ku soo baxay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa dabaaldegyo iyo farxado waaweyn waxa ay ka dhaceen magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug shacabka magaalada gaalkacyo isaga keliyoon xaafada ay ka kooban tahay magaalada gaalkacyo kuwa isugu jira galmudug iyo puntland ayaa barxadaha waaweyn ee magaalada gaalkacyo ku soo bandhigay fantasiyaha iyo farxadda ay u muujinayaan madaxweynaha tobnaad ee baarlamaanka soomaaliya ay doorteen mudane xasan sheekh maxamuud qaar ka mid ah shacabka magaalada gaalkacyo oo la hadlay warbaahinta dolson oo isku soo baxay guushii madaxweyne xasan sheekh maxamuud kadib waxayna sheegeen magacay waa daahir maxamuud agaasimaha reeba bulshada xaqiiqdiisa caawa aad iyo aad ugu hambalyaynaynaa shacabku dee waxay argadii gaalkacyood bay caawa iskugu yimaadeen ayadoo farxadda la qaybsanaya madaxweynaha cusub ee noo dhashay aad iyo aad baan u baaganaynaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud aad baana looga dhul sugaya xaqiiqdii isbeddelka iyo aqoonta iyo khibradda uu u leeyahay dee mogsanta dalka soomaaliya soomaali heshiisa dunidana la heshiisa ayaan joognaa farxaddeena lama soo koobi karo boqolkiiba boqol waaye ilaahay baa heeryadii gumaysiga naga qaaday ilaahay baa heeryadii naga qaaday xasan shii maxamuud guul baa leenahay guul waddankana cadowga ha ka xoreeya bismillahi raxmaan raxiim halkan waxaan ka salaamaya dhammaan ummadda soomaaliyeed meel walbay joogaan caawa halkan waxaa u nimi waxaa weeyaan afar sano ka hor ba halkaan nimi afar sano ka hor waxaa u nimi waxaan dabaaldegaynay waxay ahayd farmaajo waxaa waqtigiisa dhammaaday xasan shiikh maanta waxaan u nimi xasan shiikh shalayna wuxuu ahaa farmaajo warxmatullahi wabarakaatu waxaa aad ugu faraxsanaha guusha xasan sheekh maxamuud waxaan rajaynayaa in waddanka uu soo kabto laga soo kabto markaa shantii sano oo lasoo dhaafay dhibaatada ka dhacday farmaajo waddankaa meel xun uu geeyey waxaan rajaynayaa xasan sheekh inuu ka soo bilaabo meeshii waayi uga tagay wax ka dambeeya dowladnimo kama dambeyn madaxweyne kama dambeyn waxaa muuqata meeshii shalay doorashada ku dhammaatay inay maanta ka bilaabatay marka xasan sheekh maxamuud waxaan rajaynayaa inay u dhiman tahay shaqo badan ilaah ku guuleysa ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogto waan salaamayaa afar tobankiyo boqolka salaan kadib caawa waxaa muuqata guul iyo farxad iyo damaashaad meel kasta oo ummadda soomaaliyeed joogto dal iyo dabadba waa farxad waa barwaaqo waa guul waa gobonnimo dowladdii shantii sano oo cuuryaamiska ahayd ilaahay ayaa naga soo saaray ilaahay baa mahad iska leh intii ku faraxsaneedna waxaa leeyahay qalbigooda allaha dejiyo annagana waxa weye madaxweynaha cusub haddas oo oo ilaahay noo soo saaray waa la jirnaa gacantana midigtiisana taagannaha insha allah moolana ummadda soomaaliyeedna waxaa leeyahay aad iyo aad hambalyo hambalyo hambalyaan leeyahay waan la qaybsanayaa farxad iyo hambalyo aan la qaybsanayaa caawa waxaan joogaa magaalada gaalkacyo aad baan ugu faraxsanahay dhammaanteen dareenkeena ma la tilmaami karo afarta gas waa soo dhawaynaynaa guul baa u rajaynaynaa gaalkacyo ku soo dhawaynaynaa dhallinyaradii gaalkacyo haddaan nahay wax soo dhawaynaynaa maadaama uu ku guulaystay walaalkan xasan sheekh maxamuud aad iyo aad baan ugu hambalyaynayaa si ugu iyo aad aad ugu hambalyaynay maasha allah guul kor allah ka dhigo guul allah ka dhigo maxamed cabdullaahi siidi warbaahinta dalsan gaalkacyo gabagabadii ayaan isa soo gaarnay saaxiibyaal wasla wararka doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ee ka dhacday magaalada muqdisho oo markaa lagu doortay madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaan ku guuldarnaa wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa nankii soo dhaweeyey doorashada asigoona ugu hambeliyay madaxweynaha la doortay guusha uu gaaray islamarkaana alla ugu baryay inuu xilka u fududeeyo madaxda maamul goboleeda ayaa sidoo kale si abgoon kala duwan uga hadlaya soona dhaweeyey doorashada madaxweyne xasan sheekh maxamuud gudaana saaxiibaal warkii subaxnimo waa naga intaa warkaan kiisa intaa ku kulmi doono nabadgelyo
wararkaad la haysa ama uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la helyaabaa talal hel